bismillaahirahmaani raxiim duhur wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur oo idinkaga imaanayo radio dalsan qodobada aad warkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a
marxuumad luul cabdicasiis oo ninkeeda gubay oo muddo bil kadib maanta lagu aasay deegaanka jasiira ee gobolka shabeellaha hoose
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo haweenka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyay xuska maalinta haweenka adduunka
dowladaha soomaaliya iyo turkiga oo magaalada ankara ku kala saxiixday heshiiska shidaalka looga baarayo gudaha soomaaliya
maxkamadda ah ciidamada qalabka sida oo degmada doolow ka bilowday dhageysiga galdacwadeedka saraakiil iyo askar ku eedeysan dilka qof shacaba
maamulka puntland oo soo saaray amaro dhowr ahi oo lagu sugayo amniga magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal
carwo lagu iibiyo labiska ragga iyo dumarka oo loogu magacdaray anuush classic stel oo laga furay magaalada muqdisho
wararka dibadda idin
xoghayaha qaramada midoobey antony oo taliyayaasha ku dagaalamaya suudaan ka dalbaday inay gaaraan heshiis xabad joojin ka hor bisha ramadaan
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan waa duhur jimca waana sideedda bisha saddexaad ee maaj sanadkuna waa laba kun afar iyo labaatan intaad hesheen waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warkeena duhurnimo kusoo dhawaada isagoo faahfaahsan
marxuumad luul cabdicasiis ayaa ninkeeda gubay oo muddo bil ah maanta lagu aasay magaalada muqdisho ee deegaanka jasiira ee gobolka shabeellaha hoose
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk
raali noqdo warkaas dib ayaad ka maqli doontaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa haweenka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey xuska maalinta haweenka adduunka oo ku beegan maanta oo sideedda maaj ah warkan waxaa dhamaystirayaa xuseen washington
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta oo jimco ah ayna ku beegan tahay sideedda bisha maarso hambalyo u diray haweenka soomaaliyeed maadaama maanta ay ku beegan tahay xuska maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadiyey doorka muhiimka ah ee haweenka soomaaliyeed ay kaga jiraan bulshada dhaqaalaha dalka iyo samata bixinta qoysaska soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sii hadleeyay ayaa xusay haweenka doorkooda taariikhiga ah ee halgankii gobonimo doonka iyo kaalinta ay maanta kaga qeyb qaadanayaan dagaalka ay dowladda kula jirto dagaalamayaasha al-shabaab dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo maalinta haweenka soomaaliyeed oo ku aadan bisha maarso sideedeeda guud ahaan shacabka waa u hambalyeynaya si gaara waxaan ugu hambalyeynaya gabdhaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ku bogaadinayaa dadaalka ay ugu jiraan halganka dalkan looga xoreynayo khawaarijta halganka ay ugu jiraan horumarinta iyo hagaajinta qoyska soomaaliyeed hooyadu waa udubdhaxaadka qoyska qoyskuna waa udubdhaxaadka ummadda gabdhaha soomaaliyeed halganka dalka ka socda doorka ay kuleeyihin waa la garanayaa duruufaha adag waqtiga ay jiraanna waa la garanayaa qoyska doorka ay kuleeyihiin hooyanimada iyo naxariista iyo barbaarinta ka sokow nolosha qoyska qaybta ay ku qaataan inay dushooda ugu xamaalaan inay khataro badan ugu bareeraan si ay maanta qoyskooda qoyskeeda gabadha soomaaliyeed iyo caruurteeda ay nolol fiican iyo mustaqbal fiican ay u helaan hooyada soomaaliyeed ayadoo aan waxbaranin jaamacad aan ka soo bixin iskuol aan tegin ayay soo saartaa dad jaamiciyiina waxbartay maanta dalka qiimo badan iyo macno badan ugu fadhiyo dhammaanteen haddii dib naloo raaco waxaan kasoo jeednaa inta badan hooyooyin aan waxbaran annagana waxbaan baranay waxay muujinaysaa hooyada soomaaliyeed dadaalka iyo juhdiga iyo macnaha uu u leeyahay qoyska iyo owlaadeeda inay meel tagto waktiga duruufaha adag iyo dalka iyo dadka ay soo wajahdana waa la garanaya doorka ay leeyihiin gobonimadoonkii doorka haweenka soomaaliyeed ay kulahayn waa la garanayaa xabsiyaday ku umuli jireen isticmaalka inta xirxiro dahabkooda iibi jireen si ay u garab istaagaan halganka muxuu ahay socda codkooda ayay muuji jireen banaanka ayay usoo istaagi jireen waa u dhima jireen waa loo dili jiray ayagoo xurriyadda ku hadaaqaya oo u qaylinaya maantana intii kama duwana kamana waxaysna dagaalka lagula jira khawaarijta doorka ay kuleeyihiin waa la garanayaa taa kulaynta hadday tahay iyo qoray inta qaataan inay dagaalamaan ay xabad ridaan hadday tahay intaba gabdho badan oo soomaaliyeed ayaa ku dhintay dagaalka khawaarijta ayagoo la dagaalamaya khawaarijta gabdhaha soomaaliyeed ee dagaalkaas iyo halgankaas ku geeriyooda dhammaan inaan horta ilaahay uu naxariista janno siiyo dembigoodana ilaahay uu dhaafo waxaan rabaa si gaar ah inaan u xuso oon gabdhaha soomaaliyeed oo dhan magacoodana ayadoo wakiilka aan ku xuso faadumo maxamuud ibraahim oo la garanayo hooyo saddex aruura leh ayadoo dagaalamayso khawaarijta la dagaalamayso ku dhimatay meel ka qiimi badan oo qof bini aadane uu ku dhimo lahaa ma jira asoo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfacayo faaduma naxariista janno allah siiyo gabdhaha soomaaliyeed dagaalka kaliya maaha duruufaha adag ee dalka soo wajaha sida isbedelka cimilada marka u dhaco gabadha soomaaliyeed in ay intaasoo kilomitr ay biyo ay duudka ugaga soo qaaday ay ilmaheeda ku waraabiso oo xoolaha guriga uga haray ee socon waayey ee ruqda ah ay ku waraabiso ma sahlana maanta oo kale waxaa caalamka intiisa badan laga xusaa maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka oo loo asteeyey maanta oo kale sideedda maarso
waa tahay marxuumad luul cabdicasiis oo ninkeeda gubay oo ku jirtay muddo bilaa firinjeer ayaa maanta lagu aasay deegaanka jasiira ee gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid ah ehelada luul cabdicasiis oo ahayd hooyo soomaaliyeed oo heysata shan caruur ah oo markaasi seygeeda ku gubay magaalada muqdisho ayaa ka warbixinaya qaabka markaasi duugteedu ay maanta u dhacday
waxaan maanta ka soo qayb galay tacsiida luul cabdicasiis ilaahay waxaa u naxariisto ilaahu rabbiyow raxmaan waxaan ilaahay uga baryaynaa ilay jannadii ilaahay ku waraabiya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa macni sarxaan xuseen cumar maanta taariikhda ay tabaacayso ay marayso maalinta jumcada sideed maanta waxaan ku dukanay walaashayna luul cabdilcasiis waxaan leenahay allah u naxariisto waalidkeedana waxaan leenahay ina lillahi maa akhada walahu maa ata wa kullu shayin cindahu biajali musamaa فلتصبر وتحفظ إن شاء الله تعالى إلهي جنة جنة الفردوس الله جليل إذا نسيب ستة معناتها الجمعة تهي وحدنا جميع بدن أي هالشيء إن شاء الله وحن رجلنا الجنة إن شاء الله ولا شيء ولا شيءنا لول عبد العزيز إلى ما الله حدنا عاد وحن وفرح سنة لكل قص ومدنا محمد أسكو ماضي الحمد لله كل حال إلى ما الله إلى ما الله تنلا بعضنا وحواي ومدنا محمد نمانتو ما نحيكو أدي وجمعة ما نفرح ده وحالنا إلهي qabrigeeda ha u waasiciyo jannatu firdaws allah ka naxariisto adduunkuu ku cadaabay daalimkii iyo gacan ku dhiigligii dhibkaan geystay laakiin aniga fariinta raba fariinta keliya aan raba inaan meesha u gudbiyo maxay tahay ehelka sayd cali waxaan arkaynay iyagoo qeelinaya oo dhahaya dadkay hadda farxaya gadaalay ka murgoon doonaan annaga shalay waxaan u malaynaynay isaga keligiis inuu dembiga galay iyaga aysan ku waafaqsaneen laakiin haddii hadalladaas iyo oday kaloo ka sii horreeya uu yidhi badhi soomaaliya la qaatay maxaa looga hadlaa oo keliya wiilkeena looga hadlaa dhacdooyin kale baa laga hadlo ninkaas waxaan dhihi karaa cirada ku taala iyo hadalladu ku hadla isma laha waa jaahil sababtoo ah nebiga calayhi salatu salaam wuxuu yidhi ahlusamaawaat iyo ahlularaadiin hadday u kulmaan qof muslim inay bikayri xaqin ay ku dilaan ilaahay wuxuu ka jecel yahay dhulka iyo cirkoo isku dumo iyo kacbadoo baaba'da anigu waxaan dhihi lahaa reerkaasi oo reer sidcale haddaadan ku qanacsanayn xukunka alxamdulilah leena idinkoo madaxa derbiyada ku garaacaya oo sandulo tahay yaa la tooganaa bal ka hadla ama ka celiya haddaad tiirka iskool bulisiya ka badbaadin kartiin
waxaan kaloo u mahad celinaa dhammaan madaxda dawladda intii shaqo ku lahayd ee ka shaqaysay barogaraamkan waxaan kaloo u mahad celinaya shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan garab istaagga ayna garab istaageen walaashan luul alxamdulilah ayaan le alxamdulilah alxamdulilah cadaaladda waa helna ugu dambayn walaashana maanta gurigeeda ayaa la geeyey ilaahay subxaana wa tacaalaana mahad iskale waana faraxsanaa dareenkeennana mala soo ko waxaan kaloo u mahad celinaya dhammaan walaalihii shabcabkii iyo qaraabadii ehelkii dhammaan muslimiinta u danqatay oo nala xanuunsanaysay min gobol ilaa gudaha ilaa dibadda gobollada dhammaan min raas casar ilaa raas kambooni dhammaan kutaabayeen ee dhihi jireen aan helno cadaalad cadaaladda marka la helayna maasha allah dowladda loo duceeyey insha allahu gabadhii maanta waxaan keenay gurigeedaan keenay qabrigeeda rasmiga ah waxaan ogaanaysiin wax walba waa maqduur min cindi illaah maanta in la keeno gurigan oo qabriga ay bil ku jirto aniga awood xeog iyo xeelad aan leeyahay kuma noqonin ilaahay ira- iraadadiisu waaye haddana ilaahay ayaa doonay in la keeno meeshaan ayaan ku keenay aniga waxaan nahayba ma jiro xoog iyo xeelad ma leenihi laa xawla walaa quwata illaa billaahi alcaliy alcadiim Een, waxaan kaloo umahad celinayaa dhammaan een, meediyaalka dhammaan isku shuqlinayo iyagoo oo si voluntary ah oo maaha transbortkooda iyo waxooda iyo qalabkooda iyo korontadooda iyagoo isfangaraynaya si ay ummadda soomaaliyeed u gaarsiiyaan wixii jiro wacyiga rasmiga ah markaas oo xaqiiqda taagan iyadii si ay u gaarsiiyaan ay isu xilqaameen waa mahadsantiin idin leh jazaakum allahu khayran allahu akbar
waxay ahaayeen qaar ka mid ahi ehelada allaha u naxariistay luul cabdicasiis oo muddo bil ahi ku jirtay meydkeeda finijer yaala isbitaal digfer ee magaalada muqdisho kadib markii eheladeeda ay cadaalad ay u raadinayeen ha yeeshee ugu dambeyn maalintii arbacada aheyd ee toddobaadkan ninkii gubay dil toogashaa lagu xukumay markana haddii aan eegno dowladaha soomaaliya iyo turkiga ayaa magaalada ankara ku kala saxiixday heshiiska shidaal looga baarayo gudaha wadanka soomaaliya dowladaha turkiga iyo sidoo kale soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay kala saxiixdeen heshiis waa heshiis shidaal looga baarayo soomaaliya bad iyo beriba heshiiskan ayaa lagu dhawaaqay ama looga dhawaaqay dalka turkiga halkaas oo ay ku kala saxiixdeen wasiirada shidaalka iyo tamarta iyo kheyraadka ee labada wadan cabdirasaaq cumar maxamed iyo sidoo kale alberslan beraktar wasiirka lagu magacaabo heshiiskan ayaa qeyb ka ah heshiiskii iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee bishii hore ay wada saxiixdeen soomaaliya iyo turkiga wasiirka wasaaradda batroolka xukuumadda federaalk soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa faahfaahin dheeri ay ka bixiyey heshiiska cusub oo ay kala saxiixdeen dowladaha soomaaliya iyo turkiga
heshiiskan waa heshiis oo bilateral agreement ah een, oo labada wadan ay ku heshiiyeen een, wuxuu qayb ka ahaa haddii aada la socoto heshiis hore loo sameeyey oo wasiirka difaaca uu saxiixay oo ahaa eh, difaaca iyo iyo een, dhaqaalaha in layska kaashado ayuu qayb ka ahaa framework agreement ayuu ahaa framework agreementgaas waxaa ku jira protocols ay ka mid tahay in yacni khayraadka dalkani eh, heshiis eh, noocaas oo kaleeta mid walbo eh, wasaaraddii ama hay-addii ay khusayso ay heshiis la galaan hay-adda kaleeto oo dhi- oo u dhiganto saasoo horta heshiisku yimid waa heshiiska waxaa la yidhaahdaa intergovernmental agreement ama i g a waa heshiis oo cooperation framework ah een, oo loogu talagalay in labada wadan ay iskaashadaan een, waxyaabaha ku taxalluqo een, khayraadka dalka ama eh, kayska oo hadda aniga wasaarad ahaan wasaaraddeeda waxa qusay waa hydrocarboneska ama oil and gas eh, inaan iska kaashano sidii loo soo saari lahaa eh, sidii loo iibgeyn lahaa een, sidii technically laisaga caawini lahaa een, xitaa refinery hadday noqoto sidii laisaga kaalmayn lahaa labada wadan ay ay arrimahaas ay wadageli lahaayeen ayuu ku taxalluqaa heshiiska horta waa heshiis oo ma- ma aha oo wax soo saar ma aha production sharing agreement ma aha waa imaanaha kaas Eh, kan laakiin waa heshiis oo oo framework ah, ah, agreement ah oo gogol dhac u ah heshiisyada kaleeto oo dhacayo sida wax loo qaybsanayo iyo waajibaadka saaran turkiga iyo waajibaadka saaran eh, maxaa la obligationska saaran dowladda soomaaliya iyo xuquuqaha ay ka leeyihiin horta p s a-ga badanaa lagu faahfaahiyaa Eh, laakiin hadda kan yani wuxuu siinaa labada wadanba wuxuu siinaa waajibaad iyo obligations waa siinaa in annagana yani eh, investmentiga aan ula dhaqanno turkiga ay gelinayso meesha oo aan soo dhaweyno oo aan wax yani eh, caqabada ah aysan la kulmin Een, ayagana yani heshiiska waxaa ku qoran yani haddii xitaa dispute uu yimaado in yani een, hay-adaha internationalka ah ay ku taxalluqo eh, in in- in la aado oo dispute resolution oo kaleeto in heshiiskan oo m o u ahaan waaye liga markaan ku leeyahay framework uh, cooperation framework agreement waaye micnaheeda waa iska ah sida m o u oo kaleeto waa laakiin laba wadan ay ay wada galeen waaye marka cid walba wuxuu siinaa waajibaad yani laakiin wixii tafsiilaada ama faahfaahina kolley waxaa lagu qoraa heshiiska oo p s a-ga ah dalkooda waxay diyaa- diyaar u yihiin eh, sida ugu dhaqsaha badan markii ugu horreysay in ay daato inay helaan daatadana markay helaan kadib ay hawshii ay bilaabaan inay keenaan maraakiibta eh, samayn lahayd three d seismiga iyo maraakiibtii samayn lahayd jiilinka intaba inay diyaar la yihiin
maamulka puntland ayaa soo saaray amaro dhowr ah oo lagu sugayo amniga magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal taliyaha ciidanka booliska maamulka puntland sareeye guuto muumin cabdi shire ayaa ka qaybgalay shir looga hadlayay xoojinta amniga caasimada puntland ee garowe shirkaasi ayaana ka qabsoomay xarunta gobolka nugaal shirka oo qaatay saacado badan ayaa waxaa lagu gorfeeyey xaaladihii amni iyo falalka soo noqnoqday ee ka dhacaya magaalada garowe kuwaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac gaaray dad shacaba shirka ayaa markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa lagu soo saaray amaro dhowr ah oo ay ka mid yihiin in hubka dhigis lagu sameeyo dhammaan cid kasta oo wadata hub sharci darro ah islamarkaana la joojiyo howlaha nabadgelyada caasimada waa la xoojiyo howlaha nabadgelyada caasimada garowe saraakiisha ciidanka booliska puntland mas-uuliyiinta degmada garowe iyo xubno kale ayaa ka qayb galay shirka waxaana amarada laga soo saaray ay kala yihiin in hubka dhigis lagu sameeyo dhammaan cid kasta oo wadata hub sharci darro ah inaan wax gaadiid ah tiknikada ah magaalada lala dhexmari karin haddii aysan shaqo jirin in dhammaan taliyayaasha ciidamada dowladdu ay xakameeyaan hubka ay mas-uuliyi waa mas-uulka ka yihiin ciidanka ay xukumaan aysanna magaalada la soo aadi karin lana dhexmari karin in dhammaan istaafyada mas-uuliyiinta dowladda aysan soo qaadan karin qoryaha haddii aysan shaqo ku jirin qorigii aan shaqo dowladeed ku jirin ama cid sharci darro ah wadato haddii la qabto waxaa la wareegaya ciidanka qof kasta oo lagu qabto falalka lidka kuwa amniga waxaa la horkeenayaa sharciga ciddii k- ka daba timaadana waxaa loo aqoonsanayaa inay la mid tahay shirku wuxuu is- bulshada casuumad waa caasimada iyo kuwa puntlandba ku wargelinayaa inay il dheer kula socdaan
carwo lagu iibiyo libiska ragga iyo dumarka oo loogu magacdaray anuusha calaxig stel ayaa laga furay magaalada caasimada ee muqdisho cabdisanaan juule shaakir ayaa warkan sii ambaqaadaya sir qarsoonoo jirto oo shamso oo socoto oo haadayso oo hagagayso oo murmayso lama arki lahayn hadduu say wanaagsan uusa ka dambeynin waxaan leeyahay saygayga allaha ii dhaafo annagana waxaa noqon doonaa kastamarkaaga
waa xarigjarka carwada anuush kalaasig steel oo ah carwo ay ku dhammaystiran yihiin labis kasta oo niyadaada kusoo dhacaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ee ugu horeyso gudoomiyaha degmada warta nabadda seynab xaabse iyo mas-uuliyiin kale ayaana goobjoog ahaa xarigjarka xaruntan cusub ee carwa anuush oo laga furay isgoyska dabka ee magaalada muqdisho labiska ragga dumarka bakoorado koofiyado kabo iyo nuuc kasta oo labis ah ayaana ku diyaarsan xaruntan cusub ee laga furay isgoyska dabka ee magaalada muqdisho ugu horeyn milkiilaha carwada anuush kalaasig stel shamse cabdilaahi maxamed ayaa furtay madasha xarig jarka dhammaan asxaabtayda oo hadda kabacdi isku bedeli doonta macaamiishayda iyo shacabka soomaaliyeedba waxaan rabaa anigoo ka faa'iidaysanaya kelmateenkan yaroo la isiiyey inaan ugu bishaareeyo inaan anuush dib loo abuuray loo yagleelay een, laga furay xamar een, maamadiinnina ee idiin soo laabatay ayadoo idiin waddo anuusha oo niyu ah la jaan qaadaysa sanadka ay joogto waxaan ugu hambalyaynayaa dukaan cakaan cusub oo la furay sir qarsoonoo jirto oo shamso oo socoto oo haadayso oo hagagayso oo murmayso lama arki lahayn hadduu say wanaagsan uusa ka dambeynin anoo munaasabadan ka faa'iidaysanayo waxaan leeyahay saygayga allaha ii dhaafo qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qaybgalay xarig jarka iyo ka qaybgalayaasha ayaa iyaguna soo dhaweeyey carwadan cusub oo laga hirgeliyey caasimadda waxaan ku faraxsannahay inaan maanta ka soo qayb galno eh, furitaanka dukaankan oo runtii dukaan aad iyo aad u qurux badan xaqiiqatan eh, wixii shoppingkii ama maxaa la yidhaahdaa eh, loo doonan jiray kenya ama turkiga loo aadi jiray een, maanta in magaalada muqdisho maaragtay ay noo keentay walaasheen shamis oo runtii eh, k- waxay ka turjumaysaa maxaa la yidhahdaa inishatiifada iyo aragtida cusub eh, iyo awoodsiinta haweenka waxaanu markhaati ka ahay dukaanka noocaana weligay inaanu magaalada ku arkinin yacni qaabka uu u yaallo iyo sida uu yahay waan soo dhoweynaynaa waana bogaadinaynaa waxaan ugu baaqaynaa dadka asxaabta ah iyo dadka reer magaalka oo maaragtay magaalada eh, figariska ah runtii waxyaabaha ay u baahan yihiin dukaan ay ka heli doonaan waxaan rajaynayaa een, inaan maxay ahayto isheeg dukaankan oo noqon doono dukaankii ugu quruxda badnaay ama ugu isteelka saxsanaay dhinaca wiilasha iyo gabdhahaba walaashay samis hooyo waaye een, waa gabar qaran kusoo shaqaysay haddana maantana waxay kusoo biirsay waxay kusoo biirtay bahda businesskay kusoo biirtay waxaan leeyahay shamisay xoolahaaga allah kugu barkeeyo dukaankaaga waxaan rajaynayaa inuu magaalada muqdisho ku faafo waxyaaba badanaa meeshaan ka muuqda aad u qurux badan een, sida suudadka cabaayadaha aadka u qurux badan waxa ugu dambeeya hadeertaan ay yaalaan magaalada weligii gabar bulaashay way u soo adeegtay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno aniga iyo wiilkayga xafladdan quruxda badan ee lagu daafuraayo anuush anuush classic stel aad iyo aadaan ugu faraxsanahay walaashay shamsa cabdalla iyo saygeeda walaalkay doctor maxamed saalim calisow runtii ganacsato shamsa ee magaalada wuxuu kusoo kordhisay ganacsi loo baahnay si gaara dhallinyarada magaalada joogto oo een, mushkilad badan ku qabtay inay helaan ee, meel ay ka labistaan weliba labiskii loogu talagalay ee, maxaa ku raha hollywoodka ahaa marka hadda kadib halkan waxaa ka heli doontaan dhammaan ee, labisyadii ee, ee, standardka ahaa iyo kuwii maxaan ku idhaha caweyska oo habeenkii la qaadan lahaa Ee, annagana inaan kasoo qayb galno oo maxaan ku idhahdaaye ee, ganacsatada u hambalyeeno oo garabkeeda taagnaano sharafay noo tahay ugu dambeyn gudoomiyaha degmada warta nabadda seynab xaabsi ayaa milkiilaha carwadan ku dhiirigelisay dadaalka ay sameysay iyada oo dumar ah iyadoona sidoo kale ugu baaqday shacabka caasimadda inay kasoo adeegtaan anuush classic stel sharaf weyn inoo ah inaan ka soo qayb galo furitaanka dukaanka quruxda badan ee walaashay shamis ay ka furatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada holwadaag isgoyska dabka oo dukaan nooc walba oo isku dheeli tiran ah oo aan leeyahay dhammaan bulshada soomaaliyeed aysan moogaanin Een, annagana haddaan nahay mas-uuliyiinta gobolka banaadir waxay inoo tahay sharaf ballaaran waxaana run ahaantii bogaadin mudan dadaalka iyo kartida ay gashay walaashay iyo wakhtiga adag ay ku bixisay in maantay aan soo gaarno mira-
halka warkaas aad kala socotaanna waa raadiyo hadalsan muqdisho markana wararka dibadda haddii aan eegno xogayaha qaramada midoobey antonio guteres ayaa taliyayaasha ku dagaalamaya suudaan ka dalbaday inay gaaraan heshiis xabad joojin ah ka hor inta aysan dhalan bisha barakeysan ee ramadaan xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ku baaqay khamiistii in la gaaro heshiis xabad joojin oo ay gaaraan dhinacyada ku dagaalamaya suudaan bisha ramadaan ee barakeysan awgeed isagoo sheegay in la joogo xilligii ay jenaraalada ku dagaalamaya dalkaasi ay hub ka dhigi lahaayeen xilli dalkaasi uu cagaha la galay musiibo bini-aadamnimo waxaan ugu baaqayaa dhinacyada ku dagaalamaya suudaan inay ixtiraamaan bisha barakeysan ee ramadaan islamarkaana ay dagaalka joojiyaan ayuu yidhi coteres oo hadal ka jeediyey shir ay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ka yeesheen xaaladda bini-aadanimo ee suudaan xogayaha ayaa intaas ku daray in midnimada dalkaasi ay halis ku jirto iyadoo laga cabsi qabo in dagaalada ka socda dalkaasi aynay xasilooni daro u keenaan gobolka dagaalka suudaan ayaa qarxay bishii abriil ee sanadkii hore labada kun saddex iyo labaatanka kadib markii ay isku dhaceen taliyaha ciidanka suudaan jenaraal cabdal fataax burhaan iyo maxamed xamdan dagwulo oo isna maamula ciidanka sida gaarka u tababaran ee loo soo gaabay r f s
guud ahaan waxaan halkaa kusoo afmeereynaa warkii duhuru aad ka dhagaysanayseen rediyo dalsan cidda warka iyaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel